gudoomiyaha ururka tayo ee magaalada beledweyne maxamed cali ibraahim ayaa sheegay in ay bilaabeen in bulshada ay ka taageeri doonaan adeegyada sida waxbarashada iyo caafimaadka ama u diyaarsan mar kasta inuu caawiyo ama samata bixiyo dadka markaasi taagta yar ama aan awoodi markaasi kharashaadka wax kasta inay isaga bixiyaan haddii ay noqon lahayd markaa dhankii caafimaadka dhankii waxbarashada iyo dhammaan ashyaada asaasiga ah taasina waxaa daliil ah maanta in markaasi ururka weliba qaybta beledweyne inay markaas ay isu yimaadaan diyaarsanahay hadduu allaha awoodda la idmo in markaas barnaamijka afurinta sidoo kale waxaan u diyaarinay dad markaasi u gaar ah oo markaa qaybta muqdisho noo joogto ilaan ururka markaasi laba qayboodu waaweyn ayuu kale leeyahay qaybna waa markaa waxay ka tirsan yihiin markaa magaalada muqdisho ayay ka aasaasan yihiin qaarna markaas degmada magaalada beledweyne ayay ka aasaasan yihiin marka waxaa madax u ah ama xafiiska uu inoogu furan yahay waa magaalada beledweyne runtii waxaan dhihi karnaa ururka tayo weliba qaybta beledweyne inay markaas ay isu yimaadaan diyaarsanahay hadduu allaha awoodda la idmo in markaas barnaamijka afurinta sidoo kale waxaan u diyaarinay dad markaasi u gaar ah oo markaa qaybta muqdisho noo joogto ilaan ururka marka si kastaba ahaatee inta badan ururada dhalinyarada ee ku sugan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sanad kaste marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxay anfuriyaan dadka sooman ee dantayar